barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin axada sida bisha januari sanadka labakunkoobyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobadaad idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cayaarihii iyo kaalimihii sugaanta balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned caasha dowladda induneesiya ayaa bilowday baadigoobka dadkii saarnaa diyaarad rakaab ah oo sabtidii lagu waayay hawada magaalada jakarta daqiiqado yar kadib markii ay garoonka ka duushay wakaaladda badbaadada ee basarnas ayaa sheegtay in kooxaha badbaadada loo diray aagga looga shakisan yahay inay diyaaradda ku soo dhacday diyaaradda oo nooceedu uu ahaa boing toddoba saddex toddoba ayaa waxaa la socday laba iyo lixdan qof oo ay ku jireen laba iyo toban ka mid ah shaqaalaha diyaaradda wasiirka gaadiidka indoneesiya buudi karya ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku burburtay meel u dhow jasiiradda laki oo labaatan kilomitir u jirta garoonkii ay ka duushay ee magaalada caasimadda ah ee jakarta waxaa aad looga cabsi qabaa inay dhinteen dadkii la socday diyaaraddaasi laba nin oo ka mid ahaa dadkii ugu caansanaa ee arbacadii xoogga ku galay xarunta koongareeska maraykanka ayaa sabtidii la xiray iyadoo ay ciidamada ammaanka baadigoobayaan kuwo kale oo fara badan labada nin ayaa ka mid ahaa kuwii ay sida gaarka ah indhaha u qabteen sawiradoodana aad loogu wadaagay baraha bulshada jacob anthony chanesley oo ka soo jeeda gobolka arizona ayaa sabtidii lagu qabtay isla arizona ninkan ayaa ah ninkii xirnaa koofida maqaarka laga sameeyey ee geesaha dhaadheer lagu dhejiyey chancely oo ku magac dheer jake angeli ayaa wajahaya dacwado ay ka mid yihiin ka qaybgelid qarbudaad iyo dhaqan xumo ninka kale ayaa ah adam johnson oo lix iyo soddon sano jir ah kaas oo ka soo jeeda gobolka florida sawirkiisa ayaa ka soo muuqday baraha bulshada iyo telefishinada isaga oo wata mimbarka afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi aadam ayaa sabtidii laga soo xiray countiga pinales waxaana la filayaa in dhowaan maxkamad lasoo taago jimcihii ayaa isna lasoo xiray richard barned oo ka soo jeeda gobolka arkansa ninkan ayaa lasoo sawiray isaga oo ku fadhiya xafiiska afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi si jees jees ahna ay lugtiisa u saaran tahay miiska xafiiska afhayeenka dhegeystayaal warkii dunida waa naga inta naga inta
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaana dhegaystayaal waxaan idin leenahay duhur wanaagsan waxaatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow waxaana guud ahaan ku faaqidi doonaa sooyaalkii suugaaneed ee abwaankii weynaa geedi cilmi bacadow oo ka mid ahaa abwaanadii soomaaliyeed oo sida weyn u samayn jiray suugaanta islamarkaana qaar badan oo ka mid a suugaanleyntii xilligaasi noolayd ay gabaye isweydaarsadeen waxaan ka waraysan doonaa cabduqaadir dhaqane oo ah cilmibaare madax bannaan oo darsa suyaal suugaaneedka qaar ka mid ah abwaanada soomaalida cabduqaadir marka hore kusoo dhawaaw barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o da marka hore waxaad inooga warantaa adiga shakhsiyan markaan kaa bilaabo maxaa kuu qasbay inaad suugaanta daraasad ku samayso bismillah waa mahadsan tahay barow aada u mahadsan tahay adiga iyo v o waa idiin mahad celinayaa wax kale maaha niyahow waa waxaan guud ahaan horta iska jeclaa oo iska hobbigayga ahayd inuu suugaanta iyo waxyaabaha la xiriiro aadna waa u aqrin jiray waana dhagaysan jiray marka taasaa igu kaliftay in oo markaa waxay taas waxay i dareensiisay in badan markaa dadkii deegaankayga ka soo jeedaba in aysanba jirin ba cid oo wax ka qortay ama wax ka aruurisay midna taasa xoogu igu kaliftay bal marka in oo ilaa gurigaaga wixii ka jiro haddaa wax ka qabo weysid meel kalena wax ka tarimaysid
waxaan maanta ka hadlaynaa suugaantii abwaan bacadow oo sameeyey iyo gabayadii uu lahaa bal waxaad iiga warantaa abwaankaasi markii aad baaritaanka samaysay taariikhda noloshiisa iyo hal abuurnimadiisa iyo deegaanka uu ku barbaaray maxaad ku tilmaami lahayd
geedda cilmi bacdow wuxuu ahaa horta halkan maansadiis iyo dhammaystiran ma lahaayo mana la heli karo gabayo qaar ahaaya qaarkaas lahaaya laftirkooda ma ma dhammaystirno oo mid walba waa haaf sababtoo ah geedda cilmi bacdo wuxuu dhintay toddobaatan iyo shantii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waa nin xilligaa dhintay dad badan oo odayaalahoo wax badan ka hayay xitaa qaarkood way dhinteen inta hadda joogtaa marka wixii ma la wada heli karo marka taa darteed waxaa waxay sababaya marka in maxaan ku irahdaa wixii oo dhamaystiran aan la wada heli karin haddaan usoo laabto geedda cilmi bacdow iyo taariikhdiisa geedda cilmi bacdow wuxuu ku dhashay meel la yihahda cabaro oo ka tirsan gelguduud degmada ceelbuur hoos tagta sida odayaasha ay sheegeen waqtiga uu dhashana waxay kun sagaal boqol iyo saddexdii waqti lagu qiyaasahay inay tahay wuxuu ku dhintay meel la yihahdo farqalaal oo hoos tagta degmada halgan ee gobolka hiiraan wuxuu dhintay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii isagoo toddobaatan iyo laba jir ah wuxuu degi jiray ilaa iyo dhulkan laga bilaabo jaallaas ilaa iyo ceelgaab meesha la yidhaahdo oo dowla deegaanka soomaalida maanta dhulka loo yaqaano laakiin meesha ugu badan uu degmoon jiray oo aada u degi jiray waxaa waaye dhulkan halgan iyo buulo berde iyo moqokori saddex halkaa u dhexeeyo eryadaasaan kuu sheegay iyo horta uu ku noolaa waxaa kalentoo jirto geedda wuxuu kasoo jeeday qoys hal abuurka iyo iyo murtida lagu majeeran jiray oo aabihiis cilmi bacdo wuu gebi jiray awowgiis sidoo kale bacdo cabdi asna wuu gebi jiray walaalihiis qaara gebi jiray marka qoys wuxuu kasoo jeeday oo sidaas maansada loogu yaqaanay waxaa kaloo jirto geedda cilmi bacdo yaraantiisii wuxuu ka mid ahaa askartii talyaaniga ee baandada loo yaqaanay uu ka mid ahaa oo nin askariyu soo noqday sida kuley taariikhiisa iyo gabayo uu ka tiriy arrimahaas xitaa aan ku arki doonna haddii ay noo suurowdo haddaan usoo laabto su-aashaadii gabayadiisa waxaa ka mid ah maanta halkan aan ku hayno waxaa ka mid a gabaygan oo kale oo waxaa jirtay geedda cilmi bacdow gabayga sheekada ka horeysa haddii aan ku hakano waxaa dhintay walaalkiis oo asna gabayaa kale ahaa oo la dhihi jiray warsame cilmi bacdow garbaashlanee loo garan ogaa waxaa dhacday marka walaalkiis markuu dhintay waxaa u yimid odayaashii qaraabadiisa ahaa oo rabaan in ay ka qaadaan hashii duubta geedda cilmi wuxuu ahaa nin geeleah geelana aad ugu geelana aad ugu maxaankuda aad u jecel oo aad ugu adadag bixintiisa marka ninkaa walaalkiisoo dhintayna wuxuu ahaa nin oo maxaan ku idhahdaa isaga iyo walaalkiis dabci ahaan iyo dabecad ahaan way kala duwanaayeen wuxuu ahaa nin oo inta badan oo fataal ah oo maxaan ku idhahdaa fataal dadka qaar haddii aan ugu sheekayno waa dadka aan xoolaha dhaqaashan xoolaha dhaqaashan haa xoolaha dhaqaashan oo maxaan ku idhahdaa dumarku rabo iska guursado oo geeliis meelahaas ku bixiyo oo magaalada iyo tuulooyinka iska aado oo wax badanoo macnaha xoolihiisi ka mid a meelahaas ku beerdaroobay geedi marka nin dhaqaalo badan oo aha xoolihiisa dhaqaashado marka wuxuu qiyaasayay walaalkiis in oo maxaan ku idhaahdaa uu ku tuhmaya arrintaas marka nin geelana aada u jecel oo ahaa markay u yimaadeen odayaashii waxay yidhahdeen marka waxaa lagaa rabaa hal hal heblaayo inaad keentid oo la qalo oo maxaan ku idhahdaa geeda cilmi arrintaasoo marka xoguu uu maxaan ku idhahdaa wuu ka wuu ka goos adeegay asagii odayaashii way isla gefeen wuxuu yidhi ninkan anugu ila dhashay walaalkay waaye hadduu dhintay maxaan ku idhaahdaa duugistiisa iyo waa mas-uuliyad maxaan ku idhahda wuxuu u fahmay qoyskiisii oo lala faragelinayo inay inay tahay arrimihiisii yah ninka anugu walaalkay ahay anaa duugaayo marka
xulasho uma lehidin neefka loogu ducaynayo neef hebel soo qaba inaad tiraadaan haa asii odayaashay meeshay iskala gefeen marka waxaa dhacda marka gabay oo laba gabay oo arrintaas la xiriirtaa jirto midka koowaad wuxuu leeyahay marka marka wuxuu kala saaraa odayaashii waxaa jira markaas nabadoon guuda oo beeshu ay lahayd oo laakiin markaan aan soconin soo diray laakiin raggan oo asaga ay ka socdaan ragganna marka ninaad jiro oo asaga naftigiisa hoggaan usii ahaa raggiiyo marka uu rabaa inuu kala saaro nabadoonkiina inuu eedeeyo ma rabo raggii kaleentana inuu maxaan ku idhahdaa jifadii nabadoonkana inuu wuxu rabaa uu ka baraxo arrinta ragga kaleentana oo eeda dusha ka saaro wuxuu leeyahay marka jiiraalbahay dhaco intuu jaamac noor yahaye macnaha wuxuu ka wadaa waa jifadii oo nabadoonku ka dhashay qoladii macnaha suldada noo haysay xitaa haddii ii imaan lahaa inay dhacaan xitaa waxba uma arku leehan laakiin qolo kale inay ii timaado ii xoogto ya cole warka jiilaalbahay dhaco intuu jaamac nool yahay nin jamcaale sheegtaaba aniga hay jalaan jiro eh jabane iyo jowle iyo haddaan jaanax celin waayo jicsan qaada jaawaa carradu joogis noo maleh gabagaas kooban jicsan qaadaaye carrada jicsan qaada jaawaa carradu joogis noo maleh marka jicsan jicsan markii aan fasirno waa sahay waa sahay jaawana waa hashi waa hasha magaceeda carrada joodiis noomalana waa dhulkii la deganaa deegaansi halkan nooma sii lahaan doonta Aad iyo aad.
sidaas buu ula jeedaa Aad iyo geedkaas haddii aan dul istaagno haa saasuu ula jeedaa markii aan gabayada kale ee abwaankaasi uu lahaa intii laga heli karo aan sii egaagno maadaama dadkuna ay ahaayeen reeguuraa xoolo dhaqato ah oo sugaanta inta la wariyo dadka gabaqabadka oo keliya ay qaban jireen markaan sii fiirino gabayada kale waxay leeyihin niyahow geedda cilmi waa badoo ahaa gabayadiis aad ay u tiro badan yihiin Eh, in barnaamijyo kale aan u helna ma ogey intan iyo laguma soo koobi karo hadda in lamid ah iyo weliba wakti dheer waxay u baahan tahay ani laftirkayga wax badan iga maqan yihiin oo baaris weli ku wado Eh, waxaa soo qabanaa haddana mid ka mid a gabayadiisii oo la yidhaahda tallan tallan wuxuu uga hadlaa da-da iyo gabowga Eh, qofku markii uu gabowgu helo oo, eh, runtiin waayo badanna dunida uu soo joogo soo jooga haye marka uu da noqdo daduu kaga hadlaa marka gabagan dhowr tidoc ka kooban yahay intaan ka hayo wuxuu leeyahay niman yahow tisciinan tagoo taa'ib baan ahaye toddobaatan iyo waxaan jiraa tira kasii dheer eh tinta waxaa caddeeyey indhuhu tabar la waayeene tallan bay iga galan ruux hadduu taagan yahay meele saanuu leeyahay macnaha waa wejiga gacanta la saaraa si fiican wax looma arko waa- waa in qofka Ha.
humaag daymooda haa humaag daymood baa laga hadlaya qofka in loo eego ha ha humagdaymood waaye tinta waxaa caddeeyey indhuhu tabar la waayeene tallan bay iga gala ruux hadduu taagan yahay meele lugihii la talantaalin jiray taagsi baa galaye rabbiyuu tubtiyey oo adankuu tubeecahay rabbiyo tubtiyo adan kuu tabeecay marka waxa uu leeyahay rabbiyow eh, daadiyaa la soo maray eh, wax badan baa jira laakiin hadda adiga uun baan ku toobad keenaya Masaajidkan ku aruuro waa.
aad iyo aad masaajidkan ku aruuro toddobaatan iyo dhowr baa yaalka xaafadda aan ku- ku macnayno aad iyo aad.
Ya. marka waxaa kaloo jiro gabay kaloo cajiiba laakiin aanan wax badan ka haynin eh, oo dhanka siyaasadda markii la aado
ma siyaasadii eh, xilligaa reeguuraagu ku misaalaya mase tii guud ee dalka xiliyadu dhima rabay waayo toddobaatan shantii uu dhintay gabagaana waa toddobaatankii uu tiriyey waa markii dowladda kacaanka ay cusbeed
muxuu muxuu leeyahay gabaga gabagan waxaa liigu sheegay odayaashii aan ka soo qoray markay iyaga warsheekoonayeen waxay ii sheegeen lixdan iyo sagaalkii uu kacaanku dhashay soo maaha waa markiiba kacaanku cusbaa adiga ugu horreyn eh, waa lixdan iyo sagaalkii toddobaatankii meelahaas waaye ma- maalmihii cusbeed waaye wafdi uu hogaaminayay ninka la yidhaahdo xuseen kulmiye afrax oo madaxweyne ku-xigeenkii siyaad barre ahaa xilligaas markuu kacaanku dhashay a wuxuu aaday gobolka hiiraan Eh, magaalooyin badan oo soo maray oo beledweyne ugu horeyso oo maxaan ku ihahdaa meeshaan marka wuxuu istaagay wuu tegaya hataa tuulooyinka iyo meel walbuu tegayay halgan uu tegay markaa halgan ninkan marka halgan uu joogay halgan dadkii goobtaas isugu yimid oo xuseen kulmiye uu la hadlaayay uu ka mid ahaa marka gabay uu meesha ka tiriyey gabayga markuu bilaaba xitaa waxaa la ii sheegay in dadka qaar ay qabteen inaga aamus dheheen oo markaas madaxweyne ku-xigeenku- marka marka ma mucaarad buu ahaa mase nin muxaafado waxa socday ee dabayshii siyaasadeed xilligaas la jaanqaaday maya mucaaradna ma ahayn muxaafadna ma ahayn keliya hoga tusaaleyn uu ahaa gabaygiisa inta aan hadda aan ka hayo iyo qaabka dowladdan cusub iyo bal waxay dowladihii hore kaga duwan yihiin odayga ilaa talyaanigii uu soo joogay dowladda hore inta soo tii daaqalidii uu soo arkay wuxuu soo arkay dowladdii rayidkoo laba teeram isbedeshuu soo arkay dhegmaqalna dabcan wuu qabo waxyaabihii kasii horreeyey oo maamulada soomaalida o dhan marka wixiiba ka horreeyey waqtigaas nin xoogagaal uhoo ahaa nida-ana waa waqtigaas marka wuxuu leeyahay eh, waxaa ka mid ah marka ereyda oo meesha ka tiriyey damdamlaynta hore waa lagu yaqaan dowlad dhalataaye waa noo durbaan tumi jireen duul muraad lahuye haddaad daacad noqotaan ducaan idin faraynaaye haddii kale nafsigu haddii kale nafsiga duuli wuu idin dul wuu idin dul joogaaye haddii kale nafsiga duuli wuu idin dul joogaaye waa tahay marka waa waa dardaaran oo arar hore oo ku leeyahay oo tusaalooyin uu soo watahay haa marka gabagaasna waa meeshaasuu ka tiriyay halgan oo dadkii uu la hadlayay xuseen kulmiye afrax maalintaas markii uu kacaanku cusbaa dowladaha macnaha waa runtiisa dowlad markay cusub tahay kasto waa dardar iyo waxay ku jirtaasay dadka usoo jiidan lahayd iyo odaga marka waa aragnimadiisa waxay tustay dowladihii asaga ka horreeyay meesha uu soo arkay Ee, dhaqaale.
iyo tan bal waxay ha dhaqanow in dad eh, qof taariikhdiisii suugaaneed iyo hal abuur la darsaayay wax badan baa laga bartaa Eh, sheeko badanna waad heshay maansooyin dhowrana waad soo qortay welina waxaad leedaha daraasad baan ku wadaa bal markii aad abwaankaasi dib u sii eegto eh, dhaqankiisii noloshiisii fagaare ka hadalkiisii dadku eh, qof noocayba ku tilmaamaya
nowgeeda cilmi bacdow wuxuu ahaa nin afmaala oo dadkan oo wax tiriya sidoodaba waxa waaye inta badan asaga hadalkiisa caadiga maansada a ka badneeda baa la dhahaa markii ooba meel ama dhacdo la isugu yimaado ama arrin laga hadlaayo hadal caadi markuu wax yar yiraadaba waxa waaye arrinta hadday adagtahana kumaba sii jirtaba gabagiisu diyaar u ahaa gabagiisu diyaar u ahaa marka waa dadku waa saasay u tilmaamaan Eh, waxaa kaloo jiro arrinta ma dhoweed aan soo hadal qaaday oo askarta talyaaniga ee baandada loo yaqaanay waagu ka midka ahaa ah, waxaa dhacday mar uu fasax intuu soo qaatay oo waxaa jirto gabar loo doonay
isagiya gabar loo doono oo in qoys loo dhiso oo la reerayaa la damcay al- al rabi haa marka asagiyo marka gabadhii u doorantahay oo haddana wuxuu ku laabtay marka fasaxii intuu ka dhamaado wuxuu ku noqday ciidankii gabadhiina weli ma loo aqalgeynin gabadha marka gabay badan oo xitaa meesha ugu soo diray sida la ii sheegay inkastoon weli wax badan aanan ka helin gabayadu way badan yihiin laakiin midaa maanta halkan ku haya marka nin oo u soo socdo oo fasaxaasna soo qaadanaya sidiisoo kale oo u soo socdo oo, eh, maxaan ku yidhahdaaye u soo socdo meeshii oo reerkiisu uu deganaa oo wuxuu rabaa inuu fariin usoo faro fariin usoo fara oo ugu talagalay markaas inuu gabadha ka gaarsiiyo marka wuxuu leeyahay ninka jaamaca la yidhahdaa magaciisa soo meesha uu gabayga ka muuqanaya gabaga ka muuqata haa wuxuu leeyahay marka jaamacu adaa tegi hayo jaah u soconaahe jidka qaadaya iyo wadada jaanta marisaaba weyiil jarafle weyiil jarafle iyo jooflaha libaax jeeni kuma saaro jilbis kuma haleeliyo ma sii halaqa jiifaahe waxaad sii jaglaysaba haddaad joogto gurigaaga ood laba habeen jiifatoo juuca baladayso jawaabtaan ku fari iiga geey inanti reer jowle inanti rajowle haa haye jawaabtan ku fari iiga geey inanti reer jowle waa gabadha macnaha reerka ay ay ka dhalatay ay kasoo jeedo haa marka
jawaabta jawaabta uu faraya ma la helayo oo oo arartaas ku xigtay
wallaahi ma lama sheegi karo laakiin gabadha waa wuu guursaday dabcan wuu guursaday haa Wuu- hadday haddaa saas ula jeedid Een, eh, eh, waan usoo noqon doonaa abwaankan iyo suugaantiisa bal dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed maanta ee kula da iyo heer ah marka xagga filka iyo loo yimaado sanadka ama guga waxaa la eegaa eh, oo la yidhaahdaa inta badan afkii soomaaliga ayaa kasii tegaya oo afaf kale ayay xitaa marka ay sheeko fagaare ka sheegayaan ku barxaan Waa sax.
bal waxaad iiga warantaa gabayadan qaar markii aad eeg- eegaysa ama abwaano kale suugaantooda aad soo aruurisay adiga af soomaaliga maxaad iska fahanteen
wallaahi wax badan niyahow Eh, baraxuna waa jiraaba aniga laftarkeyga ku baraxabo oo haddeer xitaa waa macquul ana wax ku dhex baraxay ma fahamta marka baraxa niyahow waa iska jira waa wax muddo badan oo lagu soo shubaye marka waa waa cilmibaaristaana muddo dhowr sana dhowrkii sano ugu dambeysaan wadaa marka insha allah waxaan isku dayanaa in af soomaali badan akrino oo maxaan ku yidhahdaaye ballaan isku dayna af soomaali baraxla inaan inaan ku hadalno Een, ma ma umalaynaya in si hal lagu helaya Een, hadda waxaan ka sheegnay ka sheekaynay duug een, jooflaha libaax waa adigii lahaayo oo ka sheekaynayay jilbis oo adigii lahaa waa kii abwaanku maansidiisan ugu- maansidiisan ugu dambayso jiinleyda markaan ka hadlayno kale soo qaadanayay isagoo qof u ducaynaya ee, juuca baladayso ninkii u ducaynaya, Ha, macnaha ju- oo fariin ha, ku qortay.
juuca baladaysa waa sigii lahaa bal habka isisaarka maansada marka aad fiiriso talo miistiraada dhaqano waxay ahayd in dhallinyaro fara badan ay fursado u helaan in baaris noocaan ay sameeyaan aad iyo aad aad iyo aad taas may xaqiiqo waaye waa waa aadaan loogu baahan yahay waa inuu ku yar yihiinba soomaalida dadka dhaqanka baara hadda maanta waxaan ku darayaa oo kale waxaa jirto asaga iyo walaalkiis ninka aan kuu sheegay garbaashle laba gabay isdhaafsadeena jirto haye oo ay ay labadooda isdhaafsadeen haa labadan walaalaha garbaashloo xanuunsana wuxuu ku noolaa gurigii geedda cilmi waxaa dhacday marka eh, wuxuu dhibsaday geedda cilmina gurigiisa waxaa caan ahayd oo laga cuni jiray ee laga isticmaali jiray caanaha geela ayagaa cunno iyo cabitaanbu guriga ka ahaa waa waxa keliya oo reerku uu ku noolaa ha uu reerku ku noolaa waqtigaas oo maaqa soomaalida markaas caanaha cad iyo caana la-aab la dhihi jirayba horta xitaa
marka marka qoys dhan oo guri degan oo caano keliya wuquudu yahay waxaa la eegan karaa Haa.
in qoysku uu ballaaran yahay haddana xoolo badan ay haysteen Aad iyo abuurkan ma laga akhrisan karaa inuu ahaa nin xoolo badan haysta mar haddii walaalkiisaa dhinta xataa ee hashii uu ku duugi lahaa loo raadiyay si fiican aad iyo aad marka wuxuu leeyahay garbash marku wuxuu dhibsaday caanihii wuxuu u baahday badar iyo masage iyo wax maxaan ku idhahdaa badar wax la kariyo badar waxaa wax la calaaliyo u baahday caanihii uu- yah, caanihii uu- uu uu ku daalay wuxuu leeyahay marka warheerde ma wax la cuno oo- oo badara dabka la saar maa noo raadisaan xitaa xitaa haddii maxaan ku idhahdaaye xitaa haddaysan guriga oolin cidaha nalooga raadiyo cidaha nalooga nalooga doonuu leeyahay Waa gartay.
fahamtay arrintaasoo marka oo gabay ka tirada geediri waa u jawaaba asagana haye gabayga uu marka ninkan dhintay ee walaalkii ah uu markaa xanuunsanaa u tirinayo muxuu ah wuxuu leeyahay garbaashle oo gabaygiis ku bilaaba ah sheegada ninkii laga jabsho keligii meel jiifo oo jeenankiis caana yahay waa jubiya maage jariir badar haddaan loo helayn wuu jadiin go'aya jug haddayse yeereen cidaha looma jiriyoo dheh
jug haddaysan yeerin cidaha looma Nala jiro tumayn macnaha, waa kashiiya mooyin.
mooygii Kashiiya mooyigii, dhawaaqaya oo absolutely.
xaruurkuu ku jira haye haa jug haddayse yeereen cidaha looma jiriyoo dheh marka geedyaa u jawaabaya asagana wuxuu leeyahay marka ee, geed marka gabagiis waxaa ka muuqata ninkan dhaqaala daradiis iyo ninkan walaalkiis ah inuu xoolihiisa asuuska markan uu xanuunsan yahay nin da-ana waa yahay gurigiisuu joogaa ma fahamte marka wuxuu leeyahay adiga waxaad ii ku dheele haa adaa waxaagii ku dheelu leeyahay wuxuu leeyahay marka isagoo ku halqabsanaa warsame warsame cilmi garbaashlaa la dhahaa kana geedi ee, warsame cilmi- ee, waxaa la yidhahdaa warsame cilmi bacdow kana waxaa la yidhahdaa war- ee, geedi cilmi bacdow marka wuxuu leeyahay warsamow warsamow jawaab xumida waa la iska jaasayne allan kugu jeclaanayn anaan kugula joogayne jeegada ninkii lagu dhufto keligii meel jiifo oo jeenankiis caana yahay waa janno adduune iyagaa jadiinkana u roon juucna kaa kicine mooyaha jugtiisu waa waxaa jaray naftaadiiye waa ka jila xashaadii dila jaawo iyo luule caanahan jeegada dhigo ha igu soo jeesan
Eh, gabaygaas markii la fiiriyo waxaa ku jira ereyga la yidhaha jal Yeah.
jalay naftaadii ereyga jalay naftaadii bal haddii dhallinyarada loo sii eeg eego miyaanu noqon karin dhaqanow eh, wax ku hoday haa waa saas waay haa waa tahay cabdiqaadir dhaqane cumar aad ayaad umahadsan tahay khiyaartii nala socotahay waxuu marti ku ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee v o eda waxaanaan ku lafagurayna qaar ka mida suugaantii abwaankii weynaa geedi cilmi bacdow oo sooyaal suugaaneedkiisii uu wax badan soo arooriyey dhaqane waa nin dhallinyaro ah oo dirsa suugaanta islamarkaana ururin ku haya qaar ka mid ah hal abuurkii soomaaliyeed suugaantii ay hore u tiriyeen barnaamijka muqdisho ayuu idinkaga imaanaya waxaan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barre watan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aan intaasu ku dhaafno barnaamijka hibada iyo hal abuurka
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta qodbdhibicsideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
tana waa xubintii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaallada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horrayno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha tottenham iyo leaders united kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda leaders united oo u martisay kooxda tottenham waxaa looga adkaaday saddex gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda uu hogaamiyey tababare hoose murinho saddexda gool ee kooxda tottenham ay kaga adkaatay kooxda leaders united ayaa waxaa u kala dhaliyey xidhigaheeda kale ah son oo laba gool u dhaliyey iyo harri kane oo hal gool u dhaliyey kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxa ay afar gool iyo waxba kaga adkaadeen kooxda kale ee westebrom albion arsenaal oo u muuqata mid waddada guusha ku soo laabanaysa ayaa goolasha afarta ah ay kaga badiyeen kooxda westebrom albion waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah alexander lagoseet oo laba ka mid a goolasha u dhaliyey makayo saka iyo trene oo min hal gool u dhaliyey guushii ay gaareen kooxda arsenaal habeenkii xalay ahaa ayaa tababare arteta iyo shaqaalihiisa ka yarayn doona cadaadiskii maalmihii dhowaa saarnaa maadaama toddobaadkan ay gaareen laba guul oo xiriir ah kooxda crystal balas ee kubadda cagtana waxa ay labi eber oga badiyeen kooxda sheffield united labada gool ee kooxda crystal balas ayaa waxaa u kala dhiyey xidhigaheeda kale ah shaluub iyo eze wolverhampton wondres iyo braton albion oo wada ciyaarana barbaro saddex gool iyo saddex goola ay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda newcastle united ayaa garoonkeeda waxay ku soo dhoweyn doontaa kooxda leicester city halka kooxda chelseana ay garoonkeeda ku martisoori doonto kooxda manchester city waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadkan dhacaya ee horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda vilareal ee kubadda cagta ayaa laba gool iyo gool kaga badisay kooxda levante real batisna waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda sevilla ee kubadda cagta gataaf iyo real vilodolid oo wada ciyaarana kooxda vilodolid ayaa hal iyo eber ku badisay kooxda real madrid ee kubadda cagta oo horyaalka laliiga difaacanaysana waxaay labi eber oga badiyeen kooxda kale ee saltevigo ee kubadda cagta labada gool ee kooxda real madrid ay ku dubteen kooxda saltevigo ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah lucas vasquas iyo marco asensio kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka laliiga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda atlantica balbow ayaa garoonkeeda ku martisoori doonta kooxda ilja deportivo alves waxa ay soo dhoweyn doontaa atlantico madrid eber iyo garanada ayaa isku aadan real sociedad waxaa u martiyi doonta kooxda osasuna kulanka u dambeeya ayaana dhex maraya kooxaha huweska iyo barcelona dhinaca iyo dalka faransiiskana kooxda b s g ee kubadda cagta ayaa heshihiis la gaartay tababarihii hore ee kooxda tottenham mauricio bojotino kaas oo kooxdaasi sii leelin doona maamulka kooxda b s g oo iska ceeriyey tababarahoodii hore thomas tushal ayaana in dhowaalaba raadinayay qofkii ay ku bedeli lahaayeen iyagoo haddana booskaasi ku buuxiyey bojotino oo u dhashay dalka argentiin kaas oo sannad ka hor laga ceeriyey kooxda tottenham kadib markii hoosu dhac uu ku yimid qaab ciyaareedkooda wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid samakaab oo xubintii ciyaaraha inoo soo diyaariyey halkaan idinka soo jeediyey halkaaad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a haatanna aanu jallecno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta dardaaran iyo fannaanka maxamed xasan xuseen lafoole heestaasi dardaaran ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo